habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya booliiska soomaaliya oo ku amray dad deggan dhul ku yaala degmada wadajir in muddo laba bil gudahood ay isaga guuraan hay-adda soodmo oo sheegtay in tirada dadka ku geeriyooday daadadka iyo fatahaadyadu ay gaartay sagaashan iyo lix ruux oo siddeed iyo labaatan ka mid ah dooni la qalimantay u qaabilsanaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee arrimaha ciidamada deegaanka cali jeete oo digniin u diray dadka ku nool deegaanaday ka armiyaan dagaalamayaasha shabaaba maxay tahay afarta arrin ee soomaaliya iska bedeli doonto kadib kubiirideeda dalladda bulshada bariga afrika waa warbixin warka iyaga habeen caawa ku dhegaysan doontaan akhbaaraadka dibadaan idiinaynana waxaa ugu waaweyn sii deynta lahestayaasha iyo maxaabiista oo bilaabatay kadib xabajoojintii xamaas iyo israa'iil iyo afar iyo toban qof oo rayid ah oo lagu dilay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeen sabti ah oo ay axad soo geliso taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha nofembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya sidaa warbixinta warkan ay ku eegeyso waryahayaga faadmo cabdulqaadir xasan
waxaa ku suganahay xarunta golaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya waxaana saacadahan soo aadan lagu wadaa in si toosa loo furo kalfadhiga afaraad ee labada gole ee baarlamaanka iyadoona lagu wado inuu halkan ka furo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si u jeediyo khudbadiisa dastuur waxaa ku suganahay xarunta golaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya waxaana saacadahan soo aadan lagu wadaa in si toosa loo furo kalfadhiga afaraad ee labada gole ee baarlamaanka iyadoona lagu wado inuu halkan ka furo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si u jeediyo khudbadiisa dastuuriga ah ee ku aadan kalfadhiga afraad ee labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa lagu wadaa in qorshuhu uu yahay in kalfadhigan looga hadlo wax ka beddelka dastuurka oo maalmihii u dambeeyaba guux badan dhaliyey siyaasiyiinna ay ka muujinayeen walaac waxaana halkan hadda xaadir ku ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya hase yeeshee wararka kale ee soo baxaya ayaa sheegaya in ay jiraan xildhibaano muushino wado iyo sidoo kale xildhibaano si aadaa u dhaliilsan xukuumadda hadda jirta qaabka ay ku shaqaynayso iyadoona wararka kale intaas ka beddelan ay yihiin in kalfadhiyada ugu horreeya ee baarlamaanka looga hadli doono
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u dahfuray kalfadhiga afraad ee labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoona halkan ay ku sugnaayeen guddoomiyeyaasha iyo ku-xigeenada labada gole ee baarlamaanka waxaana soo xaadiray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu jeediyey khudbadiisa dastuuriga aheyd ee furitaanka kalfadhiga afraad ee golaha shacabka waxaana ugu horeyn munaasabadda markii la gudagalay dah furay oo khudbadiisa koowaad jeediyey guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdixanshe cabdulaahi oo ka hadlay waxqabadka ee aqalka sare tan iyo muddadii uu soo shaqaynayey sidoo kale wuxuu ka hadlay waxkabeddelka arrimaha dastuurka iyo sidoo kale amniga guud ee dalka ujeedka maanta kalfadhiga afraad ee golaha shacabka ayaa ahaa mid xiiso gooni ah markaas watay islamarkaana la hadalhayay in looga hadlayay arrimaha waxkabedelka dastuurka sidoo kale waxaa jiray xildhibaano muushino watay iyo xildhibaano si aadaa u dhaliilsana habka ay u shaqayso xukuumadda hadda jirta ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya hase yeeshee keliya maanta kalafadhiga afraad ee golaha shacabka furitaankiisa ayaa lagu soo koobay dhageysiga khudbadaha labada gudoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo sidoo kale khudbadii dastuuriga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana ugu horeyn sidaan hore idinkuugu soo sheegaba hadlay cabdi xashe cabdulaahi oo ahayd gudoomiyaha golaha aqalka sare ee khudbadiisii koowaad aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuurisa dastuuriga ah wuxuu door bidayaa in baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xukuumadduba muddaanta koowaad siiyaan kalfadhigan arrimaha soo socda kow dhammaystirka di- dib u eegista dastuurka mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooye dastuurka ku-meelgaarka ee soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay kii ugu muddada dheeraa ugu kharashka badnaa uguna khaladaadka badan shaada madoobe oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhankiisa hadlay waxaana uu ka sheekeeyey ee kalfadhigii saddexaad waxyaabihii usoo qabsoomay fatahaadaha ee ka jira ee gudaha dalka iyo sidoo kale arrimaha guud ee amniga dalka iyo arrinta wax kabedelka dastuurka dhammaan hilbaanada sharafta leh waxaan kula dardaaramayaa in kalfidhigan afaraad ee maanta inoo furmaya u dhabar adiigaan juhdi badan ay geliyaan ka doodista dastuurka si dastuurkeen ugu baxo ku-meelgaarnimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhankiisa ugu dambeyn hadlay oo kalfadhiganna maanta furayay ayaa jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay isagoona arrimo muhiima ka hadlay waxaana uu sheegay in xilliga tan ay muhiim tahay in laga baxo dastuurka kumeelgaarka ah ee qabyadaha islamarkaana ay wax ka bedel weyn ay doonayaan in lagu sameeyo arrimaha dastuurka mudanayaal iyo marwooyin dastuurkeenna ku-meel gaarka ah waxaa la ansixiyey laba kun iyo laba- labyo- labayo toban isaga oo qabyo ah waxa ay ahayd in la qabyo tiro baarlamaankii sagaalaad marka ma aanay dhicin wakhtiga hadda aan haysanahay waa wakhti soomaaliyana loo heelan yahay annaguna aan isu heelannahay oo u baahan inaan ku darno orod iyo dadaal baarlamaanka sharafta leh waxaan aada iyo aada uga codsanayaa arrimaha masiiriga eedna khuseeya muhiimadda ay leeyihiin caadifad ma galaan qof jacayl ma galaan qof nacayb ma galaan ee degaan gaara u hiilin ma galaan soomaaliya kalama raysan karto waa isla raysanay ama waa isla jiranaani
wuxuu sidoo kale ka hadlay arrimaha dincafinta loogu xiga labada kale waa deyn cafinta iyo cunaqabataynta hubka bisha decemberay ku wada jiraan bisha december horaanteeda isbuuca ugu horeeyo cunaqabataynta hubkaa dhammaanaya insha allah bisha december saddex iyo tobankeedana deyn cafinta ayadana dhammaan doonta haddii alla yidhaah sidoo kale waxyaabihii uu ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa qayb ka ahaa amniga guud ee dalka oo uu sheegay in dhowaan ay u diyaargaroobi doonaan sida ammaanka guud ee soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen islamarkaana ay u bixi lahaayeen ciidamada midooda afrika ee amisom ee nabad ilaalinta hadda soomaaliya u jooga faaduma cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
aad bay umahadsan tahay aad bay umahadsan tahay waryahayaga faadimo cabduqaadir oo eegeysay warbixinta la xidhiidhay ee furitaanka kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu maanta furay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud geesa kaletana booliiska soomaaliya ayaa ku amray dad degan dhul ku yaala degmada wadajir muddo laba bilood gudahooda inay isaga guuraan halkaasi qoraal ee kooban oo kasoo baxay booliiska soomaaliya ayaa caawa lagu sheegay in lagu ogeysiinayo dhammaan dadka degan dhulkii ee debdemiska iyo weliba hogaanka dhismaha ciidanka booliiska ee degmada wadajir ee kasoo horjeedo six piano ama lix piano una dhexeeya siliga mareykanka iyo weliba cisbitaalka banaadir ee dhinaca midig ka saaran jidka nasteexo ee aada cisbitaal madiina hormarana nidhaahda isbital madiinada hormaraa in ay ka guuraan muddo laba bilood ah oo ka bilaabanaysa shan iyo labaatanka novembar laba kun saddex labaatan kuna eg shan iyo labaatanka januari laba kun afar iyo labaatan si xarumahaasi loogu qabta baa layidhi adeegyada danta guud oo ay bulshada soomaaliyeed u hayeen baahi weyn oo loo qabo xilligan oo ay khataraha dadka ee, galaafteen naf iyo maalba ayaa lagu yidhaahday ee warkan booliiska soomaaliya caawa ka soo baxay waxaa warkan intaasi la raaciyey waxaa laydinku adkeenayaa in aada waqtiga ilaalisaan oo aada muddadaasi ku bannaysaan dhulkaasi booliiska ee danta guud looga baahday haddaba ciddii u hoggaansami weyse baa layidhi wargelintan sare ku xusan marka waqtiga la gaaro waxaa la horgeyn doonaa sharciga si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado ayaa lagu soo gabagabeeyay digniintan caawa booliiska soomaaliya kasoo baxda dhinaca kale hay-adda sodmaah ayaa waxay sheegtay in tirada dadka ku geeriyooday daadadka iyo fatahaadyada ay gaartay sagaashan iyo lix ruux oo sideed iyo labaatan ka mid ah ay dooni la qalimatay maamulka hay-adda sodmaa oo warfideenada maanta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee saameynta ee ka dhashay marka la eego daadadka ee roobabka fataadyadu ay sababeen ilniino in ay marba marka ka dambeyso sare usii kacayso sida hay-adda sodmaa ay sheegtay waxaana ay sheegeen maamulka hay-adda sodmaa in sagaashan iyo lix ruux ay ee, dadka waxiiladu ay gaadhay ama ku geeriyooday ay gaareen sideed iyo labaatan ka mid a dadkaasi waxa ay ka mid yihiin kuwo ay saameyn ay ku yeesheen fataadadan oo ay geeriyooday iyaga oo doomo saaran oo doomihii ay saarnaayeen la qalimeen waa kan warbixinta hay-adda sudma ka soo baxday Een, waxaan rabaa inaan ka warbixiyo een, xaaladihii ugu dambeeyey iyo heerka ay marayaan waxaa een, aan xaaladihii ugu dambeeyey ay marayaan laba milyan iyo saddex boqol ayaa een, dadka ay gaartay xaaladdu ay saamaysa ay tahay fatahaaddu waxaa ku barakacay ilaa iyo sagaal boqol oo ruux ayaa ku barakacay dadka dhimashada sagaashiyo lix ayay weli marayaan dadkaas dhimashada ah waxaa ku jiro sagaashiyo lixdaasi sideed iyo labaatan qofood oo ay dooni la qallibantay shabaabku ay u galeen markay u diideen shabaabku inay kasoo ay si nadabada kusoo baxaan kuwaasoo iyagoo ka baxsanaya shabaabku ay ku qallibantay doon ay ku dhinteen allah u naxariis sideed iyo labaatan qofood waxaa dhaawaca ilaa iyo hadda lix ayaa dhaawaca qofood dadka ay eh, xoolaha ay eh, ama ku dhumay ama ku dhintay waxay gaarayaan een, ilaa iyo afar kun oo xoolo ah Een, ama een, hantida ku burburtay waxay gaaraysaa ilaa iyo laba boqol oo kun oo mataqaanaa xow ahay hanti ah oo isugu jirta guryo iyo mataqaanaa xow ahay property karanto ama guryo ama baabuur ama waxaasoo dhan oo ka daamaj garoobay waxyaabaha aan ka samaynay ilaa hadda oo responsiga ah hay-adda maarinta masiibooyinku waxay mataqaanaa gaarsiisay ilaa iyo koob iyo toban kun oo faamili ayay waxay gaarsiisay cunno iyo shelter iyo waxyaabihii kale manakane wax allaale wixii la heli karo qaybo ka midana daawo ayaa la gaarsiiyey maadaama ay cuduradii ah, mataqaanaa eh, meelaha qaarkood laga sheegay Een, hay-adaha oo nala shaqeeya oo internationalka ah ilaa ay hadda waxay joogaan sagaal iyo toban kun oo faamili ay wax ku dhow ay gaareen Een, eh, totalku wuxuu yahay ilaa iyo sh- eh, shan iyo labaatan kun lix iyo labaatan kun oo faamili ay ku dhowdahay ayaa la gaaray Een, dadka ayaan een, waxaad ogtihiin inay fatahaaduhu ay ay mataqaanaa u baahnaayeen in dooman iyo wax la gaarsiiyo waxaa ilaa iyo hadda la gaarsiiyey saddex iyo soddon doomood ayaa ilaa iyo la kala gaarsiiyey een, gedo eh, jubbada hoose een, meesha la yidhaahdo een, hirshabeelle guud ahaan Een, waxaan rabnaa inaan idiin sheegno waxyaaba i- ilaa iyo hadda hay-adda maalinta masiibooyinka soo gaaray iyo waxyaabaha ay expect garaynayso hay-adda maalinta masiibooyinka dowladda walaalaha nahay ee china waxay soo gaarsiisay lacag dhan boqol soddon iyo sagaal kun saddex boqol toban iyo sideed doolar dhibic afartan iyo shan Een, hay-adda ihh waxay na soo gaarsiisay lix boqol oo faamili oo cunno ah iyo shelter iyo bacaha la hugto iyo dabcan een, marakaneecada Een, waxaa kaloo waxna soo gaarsiiyey somali eh, medical organization waxayna soo gaarsiiyeen boqol balastic sheet ah iyo xoogo mataqaanaa dawo ah
gudaanaha warkeebinada cawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho khiyaartaana dhegeysataah waa nageynta warkankiisa xiga nabad iyo warsan
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel